maraykanka ayaa waxaa maanta laga xusayaa labaatan guurada ka soo wareegtay weerarkii koob iyo tobankii sebtembar ee labada kun iyo kowdii madaxweynaha maraykanka joe biden iyo madaxweyneyaal hore ayaa maanta ka qaybgelaya xus loogu baroordiiqayo dadkii ku dhintay weeraradii sebtembar koob iyo toban isagoo booqanaya magaalada new york gobolka pennsylvania iyo xarunta bentagonka ee duleedka magaalada washington d c warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac madaxweyne joe biden ayaa xusayay sanad guuradii labaatanaad ee kasoo wareegtay weeraradii koob iyo tobankii bishii sebtembar ee sanadkii laba kun iyo kowdii lagu qaaday maraykanka isagoo sabtidan maanta booqanaya goobihii ay diyaaradihii lasoo afduubay ku burbureen ee sanadkaasi laba kun iyo kowdii si uu u sharfo dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi argagaxale biden ayaa maalintiisa ka bilaabay magaalada new york halkaasi oo uu kaga qayb galay munaasabada lagu qabtay goobihii ay ka dhisnaan jireen daarihii mataanaha ee rugta ganacsiga adduunka ka hor inta aanay diyaaraduhu gelin dhismayaashaasi islamarkaana aanay burburin biden iyo madaxweynayaashii hore maraykanka bill clinton iyo barack obama iyo weliba bulsho kale ayaa qadar aamusniya galay siddeedii subaxnimo iyo lix iyo afartan ilbidhiqsi si ay u calaamadiyaana wakhtigii diyaaraddii u horraysay ee halkaasi gashay sidoo kale biden ayaa maanta u safri doonaa shakesfield oo ku taalla pennsylvania oo halkii diyaaraddii duulimaadkeedu ahaa saddex iyo sagaashan ay ku burburtay kadib markii rakaabkii ay la hirdameen ee kuwii afduubay kana hor istaageen inay meel kala beegsadaan ugu dambayna biden ayaa ku soo noqon doona aagga washington si uu u booqdo wasaaradda gaashaandhigga ee pentagon oo astaan u ah milatariga maraykanka halkaas oo qayba ka ah diyaaradihii kale ee gantaala ahaana loo adeegsaday maalintaasi sanad guuradanna ayaa timi waxyar kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii uu maraykanku horkacayay ee ka socday afghanistan kaasoo la bilaabay labaatan sanno ka hor si xididada loogu siiba alqaacida uu fulisay weeraradii koob iyo tobankii bishii sebtembar inuu biden ciidamada maraykanka ka soo saaro afghanistan bishii ogost ay ahayd bilowna kadib wakhtigii kama dambaysta ahayd ee uu qabtay madaxweynihii jamhuuriga ah ee xilka kala wareegay waa donald trump taasoo keentay in si deg deg ah dalkaasi uu gacanta ugu galo daalibaan iyadoo taasina ay sababtay amaba ay keentay dhalleecayna ka timi xubno ka tirsan labada xisbi ee dalkan biden ayaanay u qorshaysnayn inuu khudbad ka jeediyo meelaha uu tegayo hase yeeshee muuqaalu jimcihii baahiyey ayaa uu tacsi ugu diray dadkii wax ku noqday islamarkaana hoosta kaga xarreeqay midnimadii qaran ee timi kadib koob iyo tobankii sebtembar cabdixakiim shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayey